go-aankan ay qaateen jaamacadahani ayaa ah mid daba socda muuqaalkii ay dhowaan xubnahani ku shaaciyeen inay xubno ka yihiin ururkaasi ay ku sheegeen magaciisa al-saaciduuna bilxaq doctor cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadam oo ah guddoomiyaha golaha sare jaamacadda jaziira ee magaalada muqdisho ayaa ay sheegay inay shaqo fadhiisin ku sameeyeen saddex xubnood oo ka howlgelaya jaamacaddooda way hadda waa inta aan yani la hubo oo ayagu yani barnaamijkan social media soo dhigay waa saddex macalin oo caddaysatay inay ururkaas saaciduuna bilxaq ka mid yihiin saddexdan xubnood oo jaamacadda ka howlgelayay intaa u dhaxaysa afar ilaa toddoba sannadood ayaa doctor cabdiqaadir oo aan weydiiyey sababta ay u cuskadeen uu ii sheegay in nimankani ay ku biireen urur cusub actually ana innaga waxaynu mas-uul ka ka nahay amaynu u shaqaynaa bulshada waxaynu mas-uul ka nahay ilaa shan kun oo arday iyo waalidiintooda oo nagu aaminay jaamacadda tani malah ma ahan jaamacad urur ou leeyahay ama gruub gooni ou leeyahay ama qof ou leeyahay waa jaamacad dad badan isla leeyihiin dad badanna mas-uulka ah marka maadaama ay yani nimankan ay urur cusub ay ku biireen ayna caddeyn ururkaas ka mid yihiin ayaan waxaan go-aansanay ama heshiiska horeba ku jirtay qofkii ka mid noqda urur noocaasa inuun ka shaqey karin shaqadan noocaana doctor cabdiqaadir ayaa sidoo kale ii sheegay in joogooyinka ay xubnahani ka howlgelayeen ay buuxin doonaan ha iminka waxawaaye waa waa waa la boblish gareynaya waa la naadinaya jaamacadda nidaamka ay macalimiinta ku qaadato waa in la naadiyo macalimiintii markaas soo codsata ayaa short list laga sameynayaa
ma aha oo keliya jaamacaddani jaziira xarumaha waxbarasho ee shaqa fadhiisinta ku sameeyey macalimiin ururkan xubno ka noqday sidoo kalena mas-uul ka tirsan jaamacadda islaamiya ee magaalada muqdisho ayaa i xaqiijiyey in iyaguna jaamacaddooda ay shaqa joojin ku sameeyeen saddex macalin oo ka howlgelayay kuwaas oo ku biiray ururkaasi halka sida oo kalena ay wararku sheegayaan inay jiraan jaamacado kale oo iyaguna tallaabadaasi qaaday maamulka jaamacadahani ayaa ka gaabsaday inay shaaciyeen magacyada macalimiinta ay shaqa joojinta ku sameeyeen dhinaca kalena waxaa xusud mudan in koob iyo tobankii bishan magaalada hargeysa ciidamada ammaanku howlgal ay sameeyeen ee xabsiga ugu taxaabeen saddex xubnood oo iyaguna taageero u muujiyey islamarkaana sheegay inay ka mid yihiin ururkan kuwaasoo xabsigooda sida taliyaha ciidamada boolisku warbaahinta u sheegay laga soo xalaaleeyey maxkamadda iyo weliba xeerlaalinta iyagoo haddana xabsiga ku jira islamarkaana maxkamad sugayaal ah sidoo kalena isla koob iyo tobankii bishan ayaa xubno ka mid ah ururka culimaa udiinka soomaaliyeed iyaguna ka digeen ururkan kuna tilmaameen inay aaminsan yihiin mabda' gaalasiina waxaana tallaabadani ay imanaysaa kadib markii horaantii bishan ay koox rag iyo muuqaal ay iska soo duubeen kuna baahiyeen baraha bulshada ay ku sheegeen inay ka mid yihiin urur lagu magacaabo al-saaciduuna bilxaq